idin hayso caawa dhegeystayaal kuweda uu doorka roona madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo kulan la qaatay madaxda magaalada barawe sidoo kale madaxweyne laftagareen oo si kulul uga hadlay dadkii laga soo musaafuriyey magaalada laascaanood madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo dalka dib ugu soo laabtay islamarkaana ka qayb galay caleemasaarka ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya abiy axmed sidoo kale madaxweyne farmaajo oo kulan duceedyo kula yeeshay magaalada muqdisho madaxweyneyaal kala duwan oo ka qayb galay caleemasaarka abiy axmed ra-iisul wasaare rooble oo la kulmay amiirka dalkaasi qatar wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo kulan la qaatay danjiraha dowladda federaalk soomaaliya u jooga dalkaasi etoobiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dhiggiisa qatar oo wadajir u guddoomiyey kulan looga hadlayay xoojinta wada shaqaynta iyo iskaashiga wasaaradaha labada dal ee qatar iyo soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobka ugu doorka roon shirkadda facebook oo saacado gudahooda khasaartay lacag ka badan toddoba milyan toddoba bilyan oo dollar waa habeennimo talaadaha dhegeystayaal arbacana ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha tobnaad sannadda laba kun kooiyo labaatanka dhegeystayaal haatanna waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa si kulul uga hadlay dadka ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya ee somalilan maalmihii lasoo dhaafay ay ka soo musaafurinaysay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool madaxweyne laftagareen ayaa sheegay in arrintani ay tahay mid aad looga xumaado sida arxandarrada ah ee loola dhaqmay dadkan ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya ee ganacsiyada kala duwan ku lahaa magaaladaasi laascaanood taasi oo ah in la kala geeyey waalidiin carruurtooda iyo hantidooda waxaana uu somalilan ugu baaqay inay jawaab deg deg ah ay ka bixiyaan arrintan ay geysteen sidoo kale madaxweyne laftagareen madaxweyne laftagareen ayaa hadalkiisa intaasi ku daray inay soo saareen guddi heer wasiiro ah kuwaasi oo baaritaana dhaba ku samaynaya hantida ka maqan dadka guryahooda laga soo saaray ee magaalada laascaanood warkan ka soo baxay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli somalilan magaalada laascaanood ay si awood ah ay uga soo musaafurisay dad ka soo jeeda deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya kuwaasi oo haatan ku sugan deegaan ka tirsan maamulka puntland madaxweyne laftagareen ayaa sidoo kale u mahad celiyey mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland sida ay u soo dhoweeyeen shacabweynahan ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya ee soo gaaray deegaanadooda madaxweyne laftagareen ayaa guddi heer wasiiro ah u saaray inay ka warbixiyaan arrintan islamarkaana ay gacan ka geystaan dadkan ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya ee dhibaatooyinka ah loogu geystay deegaanadaasi somalilan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa kulan la qaatay ururada dhalinyarada magaalada baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulanka waxaa ka qayb galay islamarkaana qayb ka ahaa guddoomiyaha baarlamanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane siciid cali faqi wasiiro iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya waxaana sii faahfaahiyey kulankaasi afhayeenka madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta wuxuu kulan la qaatay ururada ka dhisan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan caasimadda baraabe sida dhallinyarada guud ahaan iyo habeenka ururka ah madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen ayaa ugu horeyn wuxuu kulankula qaatay habeenka ka dhisan caasimadda baraabe ayagoo warbixin guud ka siiya xaaladda guud iyo dhismaha dowladnimada ka socda ee uu madaxweynaha qayb ka yahay mar walbana laga hirgeliyo mashaariic kala duwan degmada baraabe sidoo kale waxay kaga mahad celiyeen madaxweyne cabdicasiis mar walba sida uu mar walba ugu taagan yahay in kaalmaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo shaqaalaha dowladda dhan walba ay ka muuqdaan habeenka soomaaliyeed oona runtii ay ku ammaaneen madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigreen sidoo kale madaxweyne cabdicasiis ayaa isaguna wax uu dhankiisa u ballan qaaday ururada habeenka ee ka dhisan caasimadda baraawe in ay ka soo muuqan doonaan dhismaha golaha deegaanka oo dhammaan la hirgelin doona caasimadda baraawe oo hadda ay socoto qabanqaabadeedii iyo sidii dadkii loo kala xuli lahaa uuna u ballan qaaday in qeyb muhiim ah ay ka noqon doonaan sidoo kale madaxweyne cabdicasiis ayaa dhanka kale wuxuu kulan la qaatay dhallinyarada ka dhisan caasimadda baraawe oo runtii ayaguna warbixin guud ka siiya xaaladda caasimadda baraawe waxay warbixintoodii ayagana ay ku saleeyeen ayna ku faraxsan yihiin in maanta loo dhagax dhigay garoon ay kubadda cagta ah ee laga hirgeliyey caasimaddii ee baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxay madaxweynaha ay ugu mahadceliyeen wax sanado badan lasoo dhaafay ay ku tuhmayeen in laga hirgeliyey caasimadda uu maanta asagu shakhsiyin uu u gasay in laga hirgeliyey caasimaddii baraawe sportiskana waxay ku tilmaameen in ay qayb muhiim ay ka tahay isdhexgalka bulshada uuna madaxweynaha mar walba uu taagan yahay in bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan caasimadda baraawe ee isdhexgal ay muujiyaan sidoo kale madaxweynaha wuxuu uu asagana dhankiisa u ballan qaaday in ay ka soo muuqan doonaan dhismaha golaha deegaanka ee ka socda caasimadda baraawe oo runtii maalmaha soo socda la rajeynaya in lagu soo gabagabeeyo madaxweynahan wuxuu sidoo kale ku buuriyey dhallinyarada ka dhisan caasimadda baraawe in ay mar walba u istaagaan dhismaha dowladnimada ee ka socda caasimadda waa mahadsantihiin wabilaah
madaxweyne lafta gareen ayaa magaalada baraawe ee caasimadda rasmiga ah ee koonfur galbeed soomaaliya maanta eena ka dhagax dhigay mashaariicyo kala duwan oo lagu horumarinayo caasimadda koonfur galbeed soomaaliya ee baraawe madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka qayb galay munaasabadda caleemsaarka xukuumadda cusub ee etoobiya ayaa shacabka ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda cusub ee dowladda etoobiya ugu hambalyeeyey doorashooyinkii guulaysay ee ka dhacay dalkooda madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo khudbad ka jeediyay munaasabadda caleemsaarka ayaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay in dalalka gobolku ay xoojiyaan iskaashiga waxwadaqabsiga nabadgelyada ganacsiga iyo xaluhelidda masiibooyinka dabiiciga ah isagoona xukuumadda cusub uu rajeeyey inay ka dhabayso himilada iyo filashooyinka dadkooda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shacabka iyo dowladda etoobiya uga mahadceliyey soo dhoweynta diiran ee ay u sameeyeen isaga iyo wafdigiisa taasi oo ka turjumaysa xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya dhanka kale madaxweyne farmaajo ayaa maanta gelinkii dambe dib ugu soo laabtay dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib booqasho laba maalmood qaadatay oo uu magaalada adhis ababa ee caasimada dalkaasi etoobiya uu kaga qayb galay caleemisaarka xukuumadda cusub ee dowladda etoobiya madaxweynaha intii uu ku sugnaa magaalada adhis ababa wuxuu kulan uu la qaatay ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya abi ahmed oo uu ugu hambaliyey dib u doorashadiisa sidoo kale wuxuu shirduceedyo uu la qaatay madaxdii ka qayb gashay caleemsaarka oo uu ka mid ahaa madaxweynaha dalkaasi uganda yuweri museveni oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal ee ku qootoma dhinacyada iskaashiga amniga dhaqaalaha iyo arrimaha gobolka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa la kulmay amiirka dalkaasi qatar ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa kulan muhiim ah la qaatay amiirka dalkaasi qatar sheekh tamiim bin hamed al taani kaasi oo ay kaga wada hadleen arrimo kala duwan oo quseeya xiriirka labada dal ee walaalaha ah ee soomaaliya iyo qatar dowladda qatar ayaa waxay saaxiib dhow ay la tahay soomaaliya iyadoona hadda ka wada mashaariicyo horumarineed oo ay ugu weyn tahay dhismaha waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye oo la dhameeyey iyo sidoo kale muqdisho iyo jowhar oo hadda howsheedu ay socto dhanka kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo dhigiisa dalkaasi qatar ayaa si wadajir ah u guddoomiyey kulana looga hadlayey xoojinta wada shaqaynta iyo iskaashiga wasaaradaha labada dal ee soomaaliya iyo qatar ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo dhigiisa qatar ayaa wadajir u guddoomiyey kulan xubnaha wasiirada ah ee qeybta ka ah wafdiga ra-iisul wasaaruhu uu la yeesheen dhigooda dalkaasi qadarkaasi oo diiradda lagu saaray xoojinta wada shaqaynta iyo iskaashiga wasaaradaha labada dal ee soomaaliya iyo qatar wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan la qaatay danjiraha dowladda federaalka soomaaliya u jooga dalkaasi etoobiya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ahna senator la doortay xasan xuseen xaaji ayaa kulan kula qaatay magaalada adhis ababa xarunta dalkaasi etoobiya danjiraha dowladda federaalka soomaaliya u jooga etoobiya danjire cabdulaahi axmed jaamac iyo u qeybsamaha arrimaha ciidanka ee safaaradda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka dhigaysay mas-uuliyiintana dadaalada safaaradda ee ku aadan arrimaha ciidanka gaar ahaan iskaashiga ka dhexeeya ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada etoobiya ee qeybta ka ah howlgalka amisom ee dagaalka kula jira al-shabaab halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal warbaahinta radio baydhaba ee magaalada baydhabo shirkadda facebook ayaa saacado gudahood waxay khasaartay lacag ka badan toddoba bilyan oo dollar mulkiilaha shirkadda facebook mark zugerberg ayaa sheegay inuu soo gaaray khasaare xoogan saacadihii ay hawada ay ka maqnaayeen adeegyadii ay bixinayeen baraha xiriirka bulshada ayaa lagu yidhi zugerberg ayaa lumiyey in ka badan toddoba bilyan oo dollar kadib saacado uu xumaa facebooka adeegyada facebook instagram iyo whatsapp ayaa hawada ka maqnaa muddo saacada ah taasi oo khasaare aada u weyn gaarsiisay shirkadda waxaana hakad ku yimid xiriirkii bulsho badan oo ku noolaa daafaha caalamka shirkaddan ayaa bulshada kaga cudur daaratay muddadii ay hawada ay ka maqnaayeen adeegyadeeda waxaana haatan caadi ku soo laabtay howlihii iyo xiriirka dadweynaha ee facebook instagram iyo whatsapp warkii habeennimo oo aada kala socoteena dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray isla markaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abu karanteeno dhanka farsamada iyo iskudabridka waxaa iga saacidayay saaxiibkay farsamaqaana nuur kalsooni ciidalaale cidii warkayaga uu dhaafyana dhegeystayaal waxay dib inooga daalacan karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www dot radio baydhawa dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba